فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan in ka badan labaatan askari oo lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay duleedka balcad iyo qarax ay ku dhinteen in ka badan toban askari oo ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyey howlgallo waaweyn oo maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobolkaasi ayaad dhegaysan doontaan kulankii ay garwadeenka ka ahayd dowladda turkiga ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowladda itoobiya oo lagu kala dareeray maxaa ka jira in mar kale lagu balamay kulan kale wararkii ugu dambeeyey shirkii ankara ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekaba ku tukada oo laga waraystay howlgalladii maanta mujaahidiinta ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha dhexe waraysiga waaliga ayaad maqli doontaan siyaasi qayb ka ahaa wadahadallada turkiga ka socday ee itoobiya lagu siinayay badda soomaaliya oo si qoto dheer uga hadlay arrinkan iyo waxa uu salka ku hayo wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo dowro u qabatay axkaamleyda beesha biimaal ee shabeellaha hoose iyo axkaamleyda oo dowladda kadib ku dhawaaqay inay garab taagan yihiin wilaayada warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobadaasi xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey umuuraha caalamka ayaad maqli doontaan waa mar kaliyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa tobanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna saddex iyo tobanka bisha sideedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka weerar cagmarin ah ku qaaday xero ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen ilbiq oo dhacda duleedka balcad mujaahidiinta ayaa weerarkaasi kusoo furtay gaadiid gaashaaman oo ay lahaayeen ciidamada burundi iyo sidoo kale gaadiid kale oo ay goobta kaga carareen ciidamada dowladda federaalka ee cagta la mariyey bayaan ay soo saartay xarakada shahool mujaahidiin ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ciidamada mujaahidiinta oo isha ku hayay dhaqdhaqaaqa xerada ayaa saakay dhowr jiha ka weeraray cadowga dagaal xooggan kadibna waxaa u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada cagtana ay mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta ah khasaaraha dhimashada ilaa iyo hadda aan xaqiijinay waa toddoba-iyo labaatan askar iyo dhaawac tira intaasi ka badan ayaa lagu yidhi war ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin weerarkaasi kadib waxaa jiray qarax xoogan oo duleedka balcad lagula beegsaday gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex iyo toban askari waxaana ku dhaawacmay sideed kale gaariga cabdibilaha ah ayaa gebi ahaantiisa ku basbeelay goobta qaraxa lagula beegsaday dhanka kale waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf shiciise kaba ku tukade ayaa laga waraystay weerarkii ilbaq ee duleedka balcad warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waraysatay shiiqa waxaana uu si qoto dheer kaga hadlay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay duleedka balcad waryaheena cabdisamed cabdulaahi ayaa waraysiga inoo qaaday ugu horeyn sheekh yuusuf sheekh ciise kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa ku dhowaa jasaak allahu khayr saakay waxaa weerar culus uu ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellaha dhexe maxaa faahfaahin ah oo aad naga sii kartaa weerarkaas bismi illah alxamdulilah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون آه ساكي مجاهدينتو waxay kula kalleen murtadiin deganeyd beeshan la yidhaahdo raacoy ama ilbaq ee duleedka degmada balcad shabeellada dhexe weerar cagmarin ah ilaahay fadligii halkaas waxaa cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii diinla dirirka ahay ay soo tababareen ciidanka xabashada etoobiya ee loo egmaday in ay baabi'iyaan ayaga iyo kuwa madaxda u ah ummadda soomaaliyeed sidaa ka warqabto ciidankan etoobiya lagu soo tababaray waxayna u joogeen meesha dana etoobiya leedahay iyo inay ummadda gacmaha u qabtaan etoobiyaanka meesha nimankii madaxda u ahay ay maanta ankara u joogaan inay badda soomaaliya siiyaan etoobiya u saxeexaan marka waxay ahaayeen gacmo gaaro oo ummadda muslimiinta lagu cadaabayey ilaahay fadligii gacmahaas waa la jaray waxaana isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen ee soomaaliyeed oo isugu jiray dad deegaan xamar ka ah iyo dad waddooyinka mara oo ay isbaaro u dhiganayeen iyo gabdhaha ay kufsanayeen iyo ummadda ilaahay ay diinta ka hortaagnaayeen waxaan si gaara aan uga xusayaa dadkay dhibka ku hayeen dadkan waa dadkii ku kallahay dadkii deganaay muqdisho ee iyagoo aamin ah iyaga iyo ilmahoodii habeen sagaal saac ku duulay ee baabi'iyey ee ilmadu qubanayso ay bannaanka yaalaan cadceedda ee dh- dhulkoodii iyo guryahoodii maanta la beecsanayo ee la leeyahay waxaa iska lahayd dowlad iyo dhul caamay ahayd meesha xalane oo iyaduna ahayd dhul caama ay degan yihiin cadowgii soomaaliyeed ee dadkan meeshan laga rarayo walaalahood iyo wiilashooda iyo adeeradooda iyo siyaasiyiintooda ay soomaaliya ka rareen ee sagaashan iyo saddexdii marka waxaan ognahay ku talagal ciidankan waxaa loosoo tababartay in ummadda soomaaliyeed si guud ee, la rabo in lagu baabi'iyo waana wax muuqda annagu haddaan nahay shabaab almujaahidiinna ummaddan wakiil ka nahay ummaddan u dagaalanaa qorigaannu iyo risaasta aan haysanno ummadda ayay u heelisaa iyo dadka mustadaafiinta ah maxay ahaayeen askarta ay ciidamadiinu ku weerareen deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad Ee, horta ilbaq waxay ahayd meel is- ee, xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi ee, muddo laba iyo toban sano ah halkaasoo aan laba iyo tobankaa sano leylan wanaharan axbad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen laba iyo toban sano kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horaaleen ee, laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay si ay muhiimadda ahayd in shareecada lala diriro ummaddana la dhibaateeyo ay sii wadaan Ee, waxaa la yaab leh marka waxay ahaayeen sida loogyahay dabadhilif aa la yidhahdaa ama ee, sayin gaalaa la yidhahdaa marka neef dhintay dabadiisu inay wax qabato suuragal maaha nimanka ay dabada u ahayeenaa dhintay marka sida sayn uu ku qaban karto ay waddanku u noolaa karto waa wax maxquul aan ahayn marka insha allahu tabaaraka watacaala nimankaas haddaad i weydiiso cidday ahaayeen waxay ahaayeen koobi amxaro waana la baabiyey waan gartay maxaad nooga sheegi kartaa natiijada dagaalkaas ama khasaaraha ka dhashay intaan ka warqabno toddoba iyo labaatan baktiya bartiyaa la dhigay gaadiidna waa qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hub iyo saanadna waa laga qaatay insha allahu tabaaraka watacaala marka ay soo gurmaday istiraadeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay eh, miinooyin barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxaa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo anna isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen maanta waa ku faraxsan yihiin sida mujaahidiintu u faraxsan yihiin maxaad ku soo gabagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda alfurqaan waxaan kula soo gabagabeynayaa waraysigan sida aad og tihiin dadka soomaaliyeed waa lagu soo duulay wax saaka loo hambay rabana ma jiraan Eh, waxaana u tashaday dad aan damiir lahayn oo aan wax taariikha iyo wax asala midna aan ka fikirayn ilaahay diintiisina gatay waxaan dadka soomaaliyeed leeyahay horta sideedaba inaad ilaahay sharcigiisa ku dhaqantaan ood u halgantaan waxaan ahayn oo aad saakay ee, ku noolan kartaan ma jiraan ilaahayna wuxuu idin leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay qabsada kulligiin walaa tafaraquu wax kale oo waxda kaga imaanayaan iyo shiraa madhablo lagu qabtay iyo turkiya la soo wadaa iyo etoobiya la keenay iyo badaa la dhiibay iyo waa wax ummadda soomaaliyeed laguuya ku ah marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed in ay tashadaan ilaahay kitaabkiisana ay qabsadaan dadka xamar jooga haddii ay gacmaha isi saartaan waa nabadgelysiin islahayna soomaali meesha dhibaatada ugu weyn oo ay saaka ka jirto waa walaayada- waa banaadir weeye dhibaatada ugu weyn dadka ay ku habsatay sida la ogyahay meel ay ka jirta dhibaatada ka jirta uma jirto waxa ka dhacayna amxaarade soo duusha laba kun iyo lixda xataa ma sameyn inay inta gurya iyo ilmo u dhacaan naaga hurdaaya baldoos la marsiiyo tii qofkii ka hadasha qofkii ka hadasho tiraahdo waa saasaana la yeelana xabsi la dhigo wax xataa etoobiya ay samaysay ma aha arrintaas marka waxaa weeye aargudkeedii weeye saaka waxa meesha ka dhacay waxaan leeyahay intaan kula nahay hadda la kaashado insha allahu tabaaraka watacaala waxaana idin leeyahay bishaaraysta dadka muqdisho jooga waxaad ogtihiin markaa sharciga ilaahay ku dhaqmi jirteen nabadda xamar ka dhacday midowga maxaakimti xarakatu shabaab maamulkeedii wixii ka dhacay wixii nabad ka dhacay waa loogiya nabadaasna adika iyo wiilashiinaa dhaliyo iskaashaday haddana nabadi kama sokaysa in kitaabka ilaahay la qaato ninka ku riyoonaya dowla federaala iyo gaala nidaamkeeda inta la qaataa lagu faa'iida gaala iyadaa kala tagtay federaal hadduu waxtaraya etoobiyan isbaabi'iseen maraykanana isdhaceen idan marka waxaasu waxba ka socon maayaan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed insha allahu tabaaraka wa tacaala hantidii waa ogtihiin dhulkii canug ooyaaya iyo islaan umulaha laga bixiyey markaasaa dad laga gatay bal u fiirso dadkii laga gatay waxaan leeyahan uga digaa war waxa iska gelin meeshaan haddaad wax iska geliso ninka xaqa u lahaa ayaa geli doona insha allahu tabaaraka wa tacaala ninka ducay kara ha soo duceeyo ninka ka qayb qaadan kara ha ka qayb qaato dantiina annagu dan khaas xarakatu shabaab mujaahid siyaasadeedu waa difaaca ummadda iyo badqabta ummadda iyo diinta ilaahay in ilaahay raalli naga noqdo annaguna aan raalli iska noqdo marka sideedaba qof kastana raalli ma noqon karto ilaa cadaalad la helo marka insha allahu tabaaraka wataala dadka soomaaliyed waxaan leeyahay war kitaabkiina qabsada hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي shirkii ka socday magaalada ankara ee dalka turkiga uuna dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda itoobiya ayaa lagu kala dareeray iyadoo wufuudda ka socota itoobiya ay aadeen dalkooda halka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka iyo wafdiga la socday ay u ruqaansadeen magaalada qaahira ee dalka masar halkaas oo maanta u gaaray madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud haddaba waxaa idinku soo maqan falanqayn ku saabsan shirka turkiga ee fashilmay maxamed cali ayaa la socday waana kan maxmed bismillahi raxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay waxaa gebi ahaanba burburay islamarkaana lagu kala tegey wadahadaladii aan tooska ahayn ee u dhexeeyey dowladda xabashida itoobiya iyo dowladda federaalka ee ka soconayey magaalada ankara ee caasimadda dalka turkiga kuwaasoo ay garwadeen ka ahayd xukuumadda ankara mar kale ayaa lasoo warinayaa inuu fashil ku soo dhammaaday ee shirka ka socday magaalada ankara ee u dhexeeyey labada daraf ee aan soo tilmaamnay garwadeenkan ay ka tahay dowladda turkiga kuwaasoo lagu doonayey in dowladda xabashida itoobiya ee lagu siiyo qayb ka mid a badda soomaaliya turkiga oo isagu ah midka martigelinaya wadahadalladan islamarkaana u kala dabqaadaya ee labada dhinac ayaa waxa uu si rasmi ah u shaaciyey in mar saddexaad la isugu imaan doono kulan ka dhaca magaalada ankara ee caasimadda waddankaasi kaasoo aan la shaacin ee wakhtiga uu qabsoomi doono shirkaasi waxaa keenay fashilka ee wadahadallada aan tooska ahayn ee u dhexeeyey dowladda federaalka iyo tan xabashida itoobiya ayaa lasoo warinayaa inay tahay kadib markii ay dowladda xabashida itoobiya ka biyo diiday inay ka tanaasusho islamarkaana ay meesha ka saarto heshiiskii ay kol sii horreysay la gashay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi kaasoo itoobiya lagu siinayay qayb ka mid a badda soomaaliya dowladda xabashidu waa ay kasoo horjeysatay arrinkaas waxa ayna si cad u sheegtay in aysan marnaba ka laaban doonin islamarkaana aysan ka labalabaynaynin ka noqoshada heshiiskii uu muuse biixi u saxiixay abiy axmed ee badda soomaaliya lagu siinayey xabashida itoobiya dowladda federaalku marka ay shardigaasi ku xirayso kama ahan inay ka xun tahay islamarkaana ay ka soo horjeedo in itoobiya ay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya balse sida ay sheegtay oo ay marar badan ku celcelisay waxa ay doonaysaa in iyadu ay noqoto cidda baylihinaysa islamarkaana bixinaysa badda soomaaliya ee ku wareejinaysa dowladda xabashida itoobiya xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ayaana waxa ay horey u sheegeen in aysan diidaneen in etoobiya ay qaadato badda soomaaliya balse ay ka soo horjeedaan qaabkii ay u soo martay oo ah in maamulka somalilan ay heshiis la saxiixato taasoo ay ku tilmaameen mid aan loo baahneen haddii ay etoobiya bad doonaysana ay ahayd inay soo marto ee dowladda federaalka haddii aan marka ku soo laabanno wadahadalladii fashilmay ee la isku mari waayey turkigu waxa uu sheegay inuu waday wadahadallo dadban oo uu u kala dab qaadayay laba dhinac kuwaas oo aan foolka fool ahayn hakaan fidaan oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga oo kulamo gaargaar ah isaga iyo kooxdiisaba ay la qaateen dhinacyada ay u dhexeeyaan wadahadallada aan tooska ahayn ayaa la sheegayaa in aysan ka soo bixin wax la taaban karo etoobiya ee waxa ay doonaysaa in aysan ka tanaasulin heshiiskii ay kol sii horreysay la gashay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi iyadoo uu kaas jirana ay mid labaad la gasho dowladda federaalka kaasoo ay ku qaadanayso qayb ka mida badda soomaaliya xukuumadda xabashida etoobiya ayaa rabta xeebaha gacanka cadmeed ee ku yaala dhulka uu ka arrimiya maamulka somalilan kuwaasoo masaafa ahaan aada ugu dhow xeebaha koonfureed ee badweynta hindiya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi islamarkaana ah ninka dowladda federaalka ku matalaya ee wadahadalada aan tooska ahayn ee la isku marila'yahay kana socda dalka turkiga ayaa qoraal uu ku soo qoray bartiisa twitter-ka waxa uu ku xaqiijiyey in lagu kala booday islamarkaana la isku mari waayey wadahadaladii uu garwadeenka ka ahaa turkiga ee ay la lahaayeen etoobiya laguna doonayey in qayb ka mida badda soomaaliya lagu siiyo dowladda xabashida shirkii labaad waa uu soo gabagaboobay waxaana lagu ballamay shir saddexaad soomaaliya mowqifkeedu waa hal mid oo aan aqbalaynin ku qabso ku qadimayside ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka axmed macalin fiqi waxaa aad u adag baa la leeyahay in dowladda xabashida etoobiya ay ka laabato heshiiskii ay horaan la gashay muuse biixi madaxweynaha maamulka somalilan kaasoo ay ku doonaysa in loo saxiixo qabsashada qayb ka mida badda soomaaliya gaar ahaana xeebaha magaalada zaylac ee uu ka arrimiya maamulka somalilan dad badan ayaa waxa ay aad u qariibsadeen islamarkaana ay ula yaabeen in wax gorgortan ah laga galo dhulka iyo badda soomaaliya waxa ayna taasi u sababeynayaan sida ay aragtidooda u dhigayaan in gebi ahaanba dhinacyada etoobiya u kala baratamaya ay ka wada siman yihiin iibinta badda iyo beriga soomaaliya mid walbana uu doonaya inuu isagu helo sandareertada yar ee ay ku bedelanayaan hantida muslimiinta dowladda xabashida etoobiya ayaa mar waliba waxa ay duulaan ku tahay ee badda soomaaliya iyo guud ahaan dalkan dhaca geeska afrika oo ay kala dhexayso colaad soo jireen ah kumanaan ciidamo etoobiyaan ah ayaa xoog ku jooga qaybo ka mida dalka soomaaliya kuwaasoo ka shaqaynaya fulinta iyo meelmarinta qorshayaasha ay dowladda xabashida etoobiya ka leedahay dhulkan dhanka kale cabdiraxmaan yuusuf caynti oo ka mid ah siyaasiyiinta ka qayb galay wadahadallada turkiga ka socda ee etoobiya lagu siinayay badda soomaaliya ayaa si quto dheer uga hadlay arrinkan iyo waxa uu salka ku hayo ta horta kuwa waxaa soo baxday in qadiyadan iyo aan oo ah difaaca madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka inay tahay qadiyad aada u weyn u baahan dadka soomaaliyeed oo dhan inay qeyb ka noqdaan difaacaas waxaa kaloo soo baxday in dalka soo haweysta inuu annaga dalkeen qeyb ka mid iska qaato in uu halis amni iyo mid istaraatiiji nagu yahay naguna ahaan jiray hadda wax nagu cusub maaha etoobiya inay saa u dhaqanto laakiin waxaa uun soo baxday in hadda etoobiya oo anagu soomaali haddaan nahay waxaan isku daynay dowladihii kala dambeey o dhan waxay isku dayeen taariikhdii hore ee madoobeed ee annaga etoobiya noo dhexeysay in aan ka gudubno aadaa laysugu dayay laakiin waxaa muuqata madaxda etoobiyaanku inaysan weli ka gudbin taariikhdaas welina ay ku maman yihiin inay dadka soomaaliyeed ama dalka soomaaliyeed kala dhantaalaan khatarta intay la eg tahaa noo soo baxday hadda waa khatar aada u weyn mar haddii gurigaaga adugu qof dariskaaga intuu ku yimaado ku dhaho gurigaada qayb ka mida rubcan anaa iska leh uuna keliya inuusan adiga kudhihin dariskana u sheego warqadana la yimaado horta waa khatar weyn oo adiga kula soo gudboonaatay marka khatartu aaday u weyn tahay lama yaraysan karo weliba marka lagu fiiriyo dhowr indhood indhaha koowaad oo lagu fiirina waxay tahay waxaa maanta marxaladda adduunka u maraya in lagu fiiriyo maanta wuxuu marayaa marxalad adduunka waxaa maraynaa sharciyadii iyo kala dambeyntii iyo xeerarkii kala hagi jira dalalka in aada loogu tuntay ama ukraine waxa ka socda dhe ama ghaza waxa ka socda dhe ama inta udhexaysa waxa ka socda dhe waa waa waa arrin meesha taalla arrinta labaad oo meesha taallana waxay tahay annaga saan u kala daadsannahay marka lagu fiiriyo soomaali haddaan dhexdeena saan u kala daadsannahay arrinta ugu dambeysana waxay tahay hoggaanka etoobiya hadda hoggaamiya oo ah hoggaan loo arkay inuu yahay hoggaan ay wax kasta ka suuroobaan dhiiran kara khatar walba inuu qaato adduunka waxaa la rabaa dalalku inay predictability wax la yidhaha jirto inay wax iska fili karaan laakiin hoggaan aan waxba laga fili karinba ama waali kasta laga fili karo ayaa hadda dalka etoobiya hogaamiya taasna khatar inteeda la egay annaga nagu tahay iyo dowladda soo haweysatay inay dhulkeen qayb kamid a qaadatay oo ah gobolkan aan joogno dowladdii ugu weyneyd xagga baaxad dhulka maa xagga dadka oo kale marka la yiraahdo militarilna isu aragtay inay tahay mid ka mid a dowladaha ugu ugu waaweyn waa khatarahaasoo dhan ayaa jira dabcan fursadana waa jiraan oo annaga dhankeenna ah oo ayagana aan isleenaha way noo hiilinayaan dabcan markii la wada hadlayay waxaa laisku mari waayey in de addis ababa ay ka laabato is-afgaradkii ay gashay oo ay gobol soomaaliya ka tirsan la gashay inay ka laabato iyo in haddii baahideedu ay tahay dekad ay isticmaasho sida ay hadda madaxda etoobiyaanku sheegtaan isticmaalka dekadaha hab ganacsi oo waafaqsan shuruucda caalamiga gaar ahaan xeerarka la yidhaha oncolos dowladda soomaaliya inay ogosha intaas wada hadalka ahaa dhinaca etoobiyaanku diyaar inkastoo ay meelo badan iyo dalal badan u sheegeen inay diyaar wiin inay ka laabtaan is-afgaradka haddana markii laysoo hor fariistay waa ka laaban waayeen waxay noo sheegeen in ay u baahan yihiin inay si dadban uga laabtaan maarkino safgaradkaas oo ay isticmaalaan luqad maldahan annagana waxaan ku adkaysanay luqadii shalay ay isticmaaleen oo ay safgaradka u isticmaaleen waxay ahayd luqad qayaxan luqad qayaxan wax ka hooseeya oo dadka iyo dowladda soomaaliya ay aqbali karaan inaysan jirin waxaa waxay diyaar u yihiin inay dhahaan waxaan xushmaynaynaa madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya dowladda etoobiya waa xushmaynaysaa tusaalahaan inay dhahaan annaga waxaan aaminsannahay etoobiya taas hadda markii ay afgaaradkan saxiixday kadib janwari koodeeda waxaa soo baxay african union midooda africa iyo maxaa la dhihi jiray igad iyo au p s waa la au peace and security commission iyo meelo kaleoo fara badan ayaa waxaa ka soo baxay maarkin oo qaraaro lagu xushmaynayo madax banaanada iyo midnimada dhuleed oo etoobiya ay qayb ka ahayd waxaan ihi wax cusub hadda aad noo sheegaysaan malaha soddonka sano la soo dhaafana saddex boqol oo jeer ka badan ayay etoobiya saas tiri innaga waxaan u baahannaha shalay adaa soo gardarooday oo yiri isafgarad la saxiixday sidaas aad shalay usoo qayaxnaatay oo u mutaxanayd aan rabnaa maantana inaad u qayaxanto tirada waa khaldama waa ka laabtay markaasa waxaan diyaar unahay wax kasta oo kale in laga wada hadlo waxaa xusuusin mudan muxudiin waan u baahannaha dadka inaan xusuusino soohodinta soomaaliya iyo etoobiya udhexaysa hadda ma ahan soohodin kama dambaysa waxaana ku marka loo fiiriyo qaramada midoobay khariidada qofkii fiiriyana ayadoo dhibcadhibca uu saaran yahay ayuu arkayaa meel kastoo dhibcadhibca ay saaran tahayna macnaheedu waxay tahay dood ayaa ku laaban meeshaas hadda dowladda soomaaliya dhulkaas ma sheegato kama doodo laakiin waa dood furan oo annaga iyo jiilka dambe oo soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay go-aan kama dambaysa etoobiya la gaaraan laakiin duruuftii nagu dhacda darteed maba aanan ka hadlinba taas annagoo tii hore aan ka hadal oo wixii naga maqnaaba aanan ka hadal ayaa hadda waxaa laleeyahay wax kale aan idinkaga darsanaynaa ayagu waxay leeyihiin warqadda haddii eba ay laga ogolaado sidaas maldahan taasaa ku filanay leeyihiin in safgaradkiiba looga laabto meeshaasaa marka waxaa ka cad in aysan daacad ka ahayn una socon meeshaas waxay u arkaan anagu waxaan u aragnaa kolley ayaguna u arkaan in kaarkan isafgaradka ee somalilan lala saxiixday uu yahay kaar loogu talagalay in cadaadis lagu saaro soomaaliya si ay soomaaliya u ogolaato wax kale ay etoobiya ugu ogolaato isla markaasna lagu abaabulo dadka kale irdhoobay ee etoobiya dadka etoobiya ee kale irdhoobay ee isdagaalsan ee colaadu ka dhexayso ee reeraha isu haysta waxa keliyo maanta ay ku midaysan yihin waxaa marka la yidhaahdo bad meel aa ka gashiin ayaan idiin keenaynaa waxaan idhahda war haddaa bad rabtaan soddon sano ka hor markaa eratada ay kala baxayseen idiin taalla haddaa doodaas galaysaan annagu maxaa culayskiina qoorta noo geliyay rafeeri arrinta ciidanka etoobiya oo kale dowladda soomaaliya waa tan hadda la wado ciidanka admis inay dalka ka baxaan dabayaaqada sanadkan mowqifka dowladda soomaaliya waxaa waaya ciidamada ugu horeeya baxaya inay noqdaan kuwa etoobiya shalayna inay nabad ilaaliyaasha ka mid noqdaan waxay ahayd annaga soomaali haddaan nahay signal naga yimid oo ah in aan diyaar u nahay inaan baalkii madoobaa ee noo dhexeeyay innaga etoobiya inaan iska xirno annagay naga timid taas ayaga kama imaan ayaga mar walba fariinta ka imaanaysa waa fariin colaadeed waa fariin kala irdheen waa mid kala qaybin aniga waxay la tahay etoobiya haddii ay doonayso dekad ganacsi ahaan ay u isticmaasho oo dekadaha soomaaliya ka mid ah marnaba dowladda soomaaliya kamaba hor imaan laakiin etoobiya waxay raadinayso taas maaha marinbadeed ayadu ay leedahay kow saldhig ciidan badda ah oo dal aan bad lahayn oo ciidamo bad leh ka war oo navy leh etoobiya ayaa kow ka ah meelahaas ayay raadinaysaa tuun maahana warkooda bannaanka yaalla waay madaxdooda ka hadasha ra-iisul wasaarahooda baarlamaanka maalin walba ka sheega oo dhahaya khalad istaraatiiji ah oo hore loo gala waa etoobiya oo boqol labaatan milyan oo qof inaysan bad lahayn
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro u qabatay axkaamleyda beesha biyamaal ee shabeellaha hoose iyadoo axkaamleyda ah dowrada kadib ay ku dhawaaqeen inay garab taagan yihiin wilaayada warbixin umuurta ku saabsan waxaanu soo jeedinaya waryaheen cabdulahi yaasiin jaamac xarakada shabaabulmujaahidiin dagaalka ay kula jirto ciidamada shisheeye ee dalkeena duulaanka ku jooga iyo dhinacyada la safan ka sokow waxay xiriir la leedahay culummada iyo hoggaanka dhaqanka ee beelaha degan walaayadka islaamiga ah kaasoo isugu jira iska warqab iskaashi iyo dhinacyo kale intaba geesta kale waxay qabaa'ilada degan deegaanada ka baxsan walaayadka islaamiga ah ugu baaqdaa in ay ka shaqeeyaan sidii diinta islaamka iyo dadka iyo dalkaba loo badbaadi lahaa xilliyo badan waxa aan tegey fadhiyo lagu wada xaajoonayo oo mararka qaar dooduhu noqonayeen kuwo kulay laga dareemayo maadaama meesha rag uu ku garramayo nin walibana sidii luquman uu soo bandhigayo dowlaad diini ah oo mararka qaar ay la socdaan khudbooyin ku qotoma siyaasadda guracan ee shisheeyaha ayaa marar badan waxaa loo qabtay culummo iyo odayaal dhaqan iyo dhallinyaraba dad badan ayaa markaa gadaasheed waxa ay sheegeen in hadda uun ay baraarugeen halka kuwana ay caddeeyeen in macluumaadka ay hayeen mid ka badan ay heleen geestoodana ay diyaar u yihiin in aan dhankooda muslimiinta looga soo dhicin maalmihii hore ee bishan dhowaan bilatay ee safar ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kuna beegnayd horaanta bishan agost laba kun afar iyo labaatan ee milaadiga waxaa laygu casumay gebagabada xaflad xiritaan u ahayd dowlad diini ah oo walaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ay u qabatay in ka badan soddon culummo ah oo ka dhashay beesha biyomaal gaar ahaana qaybteeda gobolka shabeellaha hoose degta culummadan ayaa waxay ahaayeen kuwa axkaamleyda waxaana madasha joogay waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga degmada kurtunwaare qaar ka mid ah culummada diinta islaamka ee walaayaadka islaamiga ah iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan jawigu waa mid farxadeed waxaana ii muuqatay in labada dhinac midba kan kale uu ku qanacsan yahay sheekh maxamuud macalin axmed oo ka mid ah culummada daruusta loo dhigayey ayaa sharaxaya kutubta loo akhriyey todoba kutub ayaa meeshaan nagu akhriyey culummadii noo akhrisayna inoo fadhido walaayadii islaamka meesha nagu soo jimcin inoo fadhiyaan kitaabaha adalaa'il kitaab la yirahda ka mid ahayo fii xukmi muwaalaati ahli lishraak kitaab la yiraahdo masaa'ilu liimaani waalkufra ka mid ahay kitaab la yirahdo alwaajibaat almutaxatimaat almacrifatu calaa kulli muslimin wa muslimatin aa ka mid ahay kitaabaha akhrisinay kitaab kaloo siiradii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku saabsan isagana waa nalo akhriyey oo ka hadlayay min mawlidihii nabiga sala allahu caleyhi wasalam dhalashiisa laga soo bilaabo ilaa wafaatihi wixii nabiga caleyhi salaatu wasalaam asna oo soo maray oo diinta islaamka asuu soo maray meeshaa nalo akhriyey kitaab la yirahdo kitaabu ljihaad aa ka mid ahay kitaabaa nalo akhriyey oo aada iyo aada nolo faahfaaha nolo siiyey jihaadka maraatibta as soo maray nabiga caleyhi salaatu wasalaam intii maka as ku sugnaayey oo jihaadka nabiga aan la farin iyo markii maka as ka haajiro madiina as tegey markii nabiga caleyhi salaatu wasalaam quwad ilaahay as siiyey oo cudda ilaahay as siiyey haddina jihaadkii in ilaahay subxaana watacala asku waajib yeelay kutubahaasaan kusoo baranay kitaabaha meeshaan kusoo akhrisan waxaa ka mid ahay kitaab la yihahdo waqafaat maca aayaatin oo soddon aayadood ka koobnayo oo macaanidooda soddonkaas aayadood lagu soo koobay kitaabkaas waxaa iska bilaabay aayadda koowaad suurat albaqara walan tardaa canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica milatahum ilaa aakhiri alaaya aayaddaasaa kitaabka iska bilaabay oo nolo sheegay ilaahi subxaana wa tacala nabigiisaas uu leeyahay nabi maxamedow raalli kaa noqon maayo yahuud iyo nasaaro ilaa aada diintooda ka raacdo qul waxaad tiraahdaa ina hudallaahi huwa alhudaa hanuunka ilaahay yaa hanuun eh marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddii sidaas loo yiri nabiga caleyhi sala ma ahayn qof yahuudi nasaara raacaya ma ahayn laakiin dadka loola jeedo aayadda macaaniyadeeda sheikhaas noo qoray waxaa ka mid ah dadka loola jeedo amarka la siinayo waxaa waaye nabigaa loola khitaabay laakiin dadka loola jeedo unuka waayma oo la dhahayo yahuud iyo nasaara ha raacina oo yahuudi nasaara waxay rabaan inay diintooda raacdiin sheekh faarax cali xuseen oo asiga iyo culummo kale oo culummada walaayadka islaamiga ay ka wada tirsan yihiin ay casharada bixinayeen ayaa waxa uu ka hadlay goobta dowladda loogu soo gebagabaynayey axkaamleyda beesha biyomaal waxa uu culummada u jeediyey dardaaran muhiim ah waxaan dardaarmaynaa taqwada ilaahay aan isu dardaarmaynaa bifacli alwaajibaat wa tarki almuxaramaat allah daacadiisa iyo taqwadiisa iyo amarkiisa oo la qaato wuxuu alla nagu waajibiyo on la nimaado wax ilaahay naga reeboon ka harno taa waa dardaarankeena tan kale waxaan isu dardaarmaynaa addacwatu ila allah dadkaas ilaahay in lagu xiro ummadda culimadeedu hadday toosan tahay way toosaan hadday qalloocatna way qalloocdaan waxaa indhaha iyo hoggaanka ummadda u ah waa culimada culimo rabbaaniyiin hadday noqdaan oo jidka ilaahay ummadda ku hagaya oo alla kaliya ka baqaya oon cid eedeeda aan ka baqaynin walaa yakhaafuuna lowmata laa'im kuwa alla uu yiri oo kale xaqa aan cidna uga haybaysanin allah ku raaligelinaya wax alla wix ilaahay raaligeliya inaanu aanu samayno xarigga ilaahayna aanu qabsanno maanta bulshadeenna wax uga baahi badan culimada ma jirto bulshadeennu maanta culimay u baahan yihiin dadkeenna waxaa dilay jahli jaahilnimo cudur maanta ka weyn ummaddeenna ma hayo dhulka ciidamada shisheeye ay duulaanka ku joogaan waxaa ka mid ah deegaano gobolka shabeelle hoose ka tirsan oo kuwa beesha biyomaal qaarkeed degta ka mid yihiin sheekh maxamed xasan fanax oo ka mid ah culummada axkaamleyda beesha biyomaal ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shisheeyaha caddaanka uun ah gaalo looga yaqaano deegaanada qaarkood kuwa madowna aan diiwaankaas lagu darin biyadhaca warkiisu waxaa weeye in dadka heerkaa maraya ay wakhti iyo juhdi u baahan yihiin sababtoo ah maba aaminsana in qof soomaali ah xeendhaabka islaamka ka tallaabi karo anaga dadkeenan bay-adan degan waxaan u badannahay ninkan horkiisaa madooga gaalma noqqarbe korkiisaa madooga gaalma noqqarbe marka muxuu rabaa culammada waajibka saaran waxa waaye ninkaa wuxuu ku gaaloob war in la fahamsiiyo oo loo sheego waxaasaad ku gaalowday waxaasaa saas e tawxiidka noocaan waay saasaa la yidhaahdaa saasay noqotaa kaas in la yidhaahdo ma qabaan nin jirkiis madooba gaalooba aygmaba qabaan gaal nin cadla yuqaana kan madowna gaal oo noqon kara wataan haddana haasito wey hadda kan lagu soo duulayaa nin madow waay una haasito marka intaas loogu dhaadhiciyo la yidhaahdo kan madow waa gaaloobi karaa haddii kutubkii munazalka ahaay uu diido ma lagu xukumaayo uu yidhahdo ninkaan bannaanku taagan waa nin barax tirana bannaanka taagan waxba idin kama dhexeeya baraha ka qaata bannaanka ka taagan wax idinka dhexeeya ma laha madow ahaa caddaan ahaa waxaan ahaa inuu gaalowna ku sheeg miyuu kelmad daqaad ku gaalowday ka soo noqo dheh hadduu kaa diidan fi amaanillah laakiin in loo sheego waxa lagu gaaloobayo in laga dhacdhacsiyaysan jirka ahayn caqiido inay tahay taas waa waajib culummadayna saaran waay waana qaadanay haddii aan gadoogno noqono insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa ciddii aan u tagno inaan tadbiiqno hortood aan ka sheegno waxaas waa lagu gaalooba ka joog waxaas xaggaa soo mar jidkaan inaan idhaahdo sheekh maxamuud macalin axmed oo ka mid ah xakaamileyda beesha biyomaal wuxuu sheegayaa in sababta la isugu yimid oo dowladda iyo fadhigan loo yeeshay ay tahay in xarigga allah si wada jira loo qabsado shisheeyahana dhan laga noqdo maanta marka gaalada meesha kusoo duusho soomaaliya afarteeda jah ka soo gelayso wax kale ma ah ee xoolan lagama dhacin dadle ma laga soo dilin wax kaloo loo geystay ma laha laakiin tii nabiga caleyhi salaatu wasalaam lala khidaabay xataa tatabica milatahum intaas le wax kale ma dimuqraadiyada inaa la raaco dastuurka ayaga ay rabaan in lagu dhaqmo oo laga tago tii nabiga caleyhi salaatu wasalaam as usoo dhaawacmay asxaabtii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay usoo dhinteen oo dhibaato badan loo soo maray in laga tago nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa siri addunyaa sijnu lmu'mini wa jannat lkaafiri adduunka muminka markii asjuga xabisaas ku jira diinta islaamka inay xukunta loogu talagalay insha allahu tacaala marka wax badana meesha aan ka faa-iidnay kitaabihii noola akhriyey iyo majliskii meesha noola sameeyey walaayada aada iyo aada umay u mahadsan tahay martiqaadka meesha noola sameeyey iyo soo dhaweynta noola sameeyey jiifkayni iyo cuntadayni iyo qabeeskayni wixii aan ku qabeyslan shaambadayni wixii aan isku carfa lehenoo barfuunkii iyo catirkii kulli meel kasta marka waa nala hagaajiyey unakeen marka waxaan ballaqaadayna wax meesha noola keenay wax kale ma ahee waxaa meesha noola keenay in diinta ilaahi subxaana wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican in diinta ilahi isla qabsano xoola lama nala raba maleha in xool aan dhibnin in nagala rabo malehayo qabyaalid kalena ma nagala rabee waxaa nagala rabaa beesha biimaal aan diinkaan isla qaadano insha allahu tacaala diinta inaan qaadanayna diyaara u nahay inaan diinta dadka aan gaarsiinayna diyaara u nahay weligaynana diyaara u ahayn insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaa walaayada ay ogaahaysaa marka culammada biimaal maadaama aan nahay wixii naga dambeeyo iyo wixii meesha joogo iyo haddii shacabaasi habo inaan garab taaganahay oo diyaara u nahay wax kastoo walaayada xaggeeda ka yimaado aquulu qowlii hada wasalaamu calaykum waraxmat ullah dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah iyo dadka la aragtida ah shisheeyaha caddaanka iyo madowba leh iyo maamulada dimuqraadiga ah ee caalamul islaami ka jira waxay ugu yeeraan xagjir argagixiso iyo wixii la mid ah dhaqdhaqaaqyadaas eedaha dusha laga saaro waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin maamulada qolyaha dhaleeceynta ula taagan ka mid ahna waxaa ugu horeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ka farcama sheekh maxamed xasan fanax oo ka mid ah xakaamleyda beesha biyomaal wuxuuna xasuusinayaa falalkii islaamdiidku kula kici jireen nabigeenna moxamed sala allahu caleyhi wasalam kooxaha iminka aflagaadada iyo dagaalka u soo kabagashadayna ay kuwaas raadkoodii hayaan wuxuu tilmaamayaa in ay wadaan dimuqraadiyad tawxiidka lid ku ah walaayada waa taageersanahay hiil iyo hoob dhibkooda waa dhibkeenna dhibka walaayada ku dhaca waa dhibkeenna maxaa yeelay muslimka maxaa ka dhexeeya maxaa lagu nacooyaa waxaa lagu nacaya maxaa waay waa kelmada tawxiidka waay iyo kitaabka alle wax kale laguma nacayo nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii hore maxaa la dhihi jiray maxamudul amiin waa la jeclay sooma adeegay waxaa amiin ala dhihi jiray markii risaalada loo soo dhiibi maxaa leh saaxirow kaahunlow shaacir maxaa keenay marka calaa risaala sababtay ku badan marka waxaa anaga marka nagu dhigani intaas intii la soo guurtay quluubta iska shabaha kii hore wixii sira kana ku dhahaya dimuqraadiya lagu dhahay eeshaada maxaa jira dimuqraadi maba naqaan anaga maba naqaan aqoonba ma lehin dimuqraadiga haddaan nala markaynu aragnayna waa ka baraarugnay waxaan ogaanay in ay ka hor imaadsan tahay diinka oo shuq kolba ay ku lahayd bannaan cad ay maraysa ninka dimuqraadiga ah xulaan ahay waxaan rabna maxaa la dhahay qoolatu xulaan ahay war qool xur ee goormaa gaartay horta adiga kitaabka alaab ku horyaan goormaaba xorowdaba kitaabka alaab ku horyaan cibaadaa lagaa rabaa jihaadaa lagaa rabaa dhaqanaa lagaa rabaa in horiyaa la rabaa marka insha allahu tacaala waxaan sheegayaa waan idin dardaarmayaa oo hadalkeyga kusoo gabagabeynayaa in aan taageersannahay xarakada hil iyo hoban aan garab taaganahay allahu akbar waalcaaqibatu lilmuttaqiin aan kusoo gabaynaya wasalam alaikum wabarakatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa carabka waxa uu ku adkeeyey in culummada ay la gudboon tahay in ay ummadda xaqa u caddeeyaan
maanta oo kale waxaa la rabaa culammada inay mowqif istaagaan oy u run sheegaan ummadda ay raayad u qaadaan diinta ilahi taala ay ku hogaamiyaan cadowgaasna ay la xisaabtamaan dadkan ay ka soo dhiciyaan bayaanu lxaqi maanta waxa waxaa loogu baahan yahay sida biyaha dadkay ugu baahan yihin ka darnaa loogu bahan yahy ikhwaani fillah sida biyaha dadkay ugu baahan yihiin ka darnaa loogu baahan yahay xaqa in la caddeeyo aan la muujiyo oo bannaanka lasoo dhigo ummaddana loogu digo haddii saa la yeeli waayo ilaahi subxana wa tacaala nuu noo sheegay qur-aankiisa nuu noogu sheegay xaqa haddii la qariyo waxaa ka dhalanayo in aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allahu yalcanuhum allaacinuun waciidkaas ayaa kusoo arooray xaqa haddii la qariyo xaqa haddii la qariyo la sheegi waayo dadka loo caddeyn waayo iyadoo la garanaayo waciidkaas ha kusoo aroor ciyaadan billahi ilahay ha ka maangalno waxa weeyaan hanuunka iyo mogtahay iyo waxa ilahay subana tacala uu soo dejiyey dadka haddii loo caddeyn waayo waxaweyaan waxaasaa ka dhalanayo waxa uun ka badbaadaayo ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu raxiim intaasaa ka badbaadaya bis waxa kale waxa weyaan nacladaas ayaa waxa weyaan camimayso marka aan ilaahi subxana wa tacaala aan arrintaa ugu dhowaano dadka inaan xaq u cadayno oo baahida dadka u qabaan aan ka dharjinno insha allahu tacaala cadowgaasna ee dadka waxa weeyaan duubsanayn aan ka dhicin aan ka hor istaagno culummada ayaga waxa mar kastaba ummadda badbaadin jirtay ya xilligii waxa fitanta ay soo bixi jirtay khalq lqur'aan ilaahi subana tacala ummaddii ku badbaadiyey ya imaam axmed xambal isuma badbaadin ayuu ku badbaadiyey ilahi subana tacala culummada marka saasaana laga rabaa dadka ugu horreeyey aan kuda naga horreeyey aan ku dayanno sidii xaqa ugu istaagi jireen oo jidka ilahi subana tacala ay ugu taagnaan jireen oo ummadda u badbaadin jireen u badbaadin u badbaadin jireen annagana ummadda aan u badbaadina insha allah sheekh maxamed xasan maaxi ayaa sheegaya in haddii ay yihiin beesha biyamaal ay garab taagan yihiin xarakada shabaabulmujaahidiin in diinta ilaahay kelimada ilaahay kor loo qaado beesha kuma kuma kala tegays taas waa halkii hadlay iyo halka aan hadlan waa isku mid baan ka nahay kelimatullahi alculyaa inaan u shaqayno diyaar baan u nahay wax walbay noogu qaadatay iyo waqti kastoo noogu baxay iyo naf hadday ku baxdo iyo maal hadduu ku baxoba diyaar baan u nahay marka insha allahu tacaala wilaayadaynana ilaahay allah ciziyo marka midda kale waxa waaye dowladda faa'iidooyinkeeda ay leedahay waxa waaye faa'iido weyn ayaa noogu sugan markii beesha aan nahay waxay noo tahay tadkiiro marka insha allahu tacaala hadda waxaan rabnaa beesha biimaal waxay codsanaysaa wilaayada waxay ka codsanaysaa tadkiiro oo aan kala go' lahayn axaad axaad ha noqoto jamaaca jamaaca ha noqoto maxaan ku idhahdaa beelbeel ha noqoto in beesha ay macnaha wilaayada amba xarakada gacanta ay ka bixin marbo hayee maxaad haysiin la yiraahdo waa u baahanahay taas waa codsi meeshaad maalin walba ku noqnoqoto waxbaad ka leedahay moo aqalkii aad maalin walba tagto reerkaas waxbaad ku leedahay moo laakiin haddii marka insha allahu tacaala wilaadayni wilaayadayni tihiin xarakadayni waa idin taageersannahay waa idin garab taagannahay mana idinka heri doonto cizigayna waxaa waaye diinta ilaahay oo cizi yeelato taasaa cizi noogu jura dulligayna iyo ihaanadayna inaan diinta ilaahay ka tagno meel kale khasaare ku jirto ma la arkayo ilaa diinta ilahay in laga tago waa la khasaare maho haddii diinta ilahay aan ka tagno waa khasaarna haddii diinta ilaahay aan noolaynin waa noolaanay maho haddaan dhimina hataa waa noolnahay maho ku axyaa baan nahay maho kii noolna macnaha cizi sharaf uu ku noolado ugu dambayntii axkaamleyda beesha biyamaal oo si heer sarrayse loo maamuusay ayaa aaday deegaanadii ay ka kala yimideen oo miyi iyo magaalaba isugu jira si ay farriimaha ay sidaan bulshada ay ka dhasheen iyo deriskoodaba u gaarsiiyaan dadkii ay daruusta horey ugu akhrin jireenna casharadii dib ugu bilaabaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي iminkana waa xalqada laba iyo tobanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta fadhiisata isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa ah laba xubinta soo diyaariya oo soo jeediya ee dhegeysa habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax dadka in ka mid ah ma jecla haddii ay daruuri noqoto in dhiig lagu shubo oo waxa ay haystaan aragtiyo kala duwan oo aan wanaagsanayn waxaa dhacda in dadka qaar ay isbitaalada kasoo tagaan oo ay diidaan in dhiig lagu shubo marka dhiig shubiddu uma cillad ayay keenaysaa bismillaah waa mahadsantaha dhiig in laisku shubo wax cillada ma keenayso haddii nidaamkeeda la raaco dhiigga laisku shubaayo qofka horta la iskagama shubo nadaamaa jiro qofka markii dhiigga lagu shubaayo la- la fiiriyo dhiiggana waa quud qofka lagu quudinayo waa qofkiio la badbaadinayo waa wanaag qofka marta intaan dhiigga lagu shubin dhiigga asaga ah waxaa laga baaraa cudurada halista oo dhan baa laga baaraa waa nadiif dhiigga asaga ah qofka la iskama shubaya markuu hbgiisa ka yaryahay four milligram per deciliter markuu ka yaryahay yaa lagu shubaa maxaa kaloo lagu shubaa qofka markuu rabo in qalitaan dhiig badan ku daadin sida thyroidka oo kale markii la qalaayo dhiig badan inuu daadinaya la ogyahay ama dhalmadoo kaleeto naag dhalaysoo kale dhiiggeeda marka uu toddoba iska yahay ama lix yahay dhiig waa lagu sii shubi karaa waayo dhiig baa bixi doona la ogyahay shan boqol oo ml day baxdo oo la og la rajaynaya inay daadato waa shan boqol aan kusii shubatid marka dhiigga wax dhibaato ama keeno dad baa waxay aaminsan yihiin haddii qofkan dhiiggiisa loogu shubo dabeecadiisaan la imaana asagoo kalaa noqonaya waxaas waxba kama jiraan dhiigga waa la isku badbaadiyaa waana wax ilaahi subxaana watacaala noo fududeeya hadda waa mahadsantihiin isbitaallada ha la imaado dhakhaatiirtana ha loo lugnaado waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي markaana ah waa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir saciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay puntland ayaa isagoo xaflad ka hadlaya xaqiijiyey in maamulkiisu aad ugu xoogan yahay masuqmaasuqa iyo wax isdawmarinta deni ayaa tilmaamay in qof kasta oo doonayo inuu ka mid noqdo xubnaha maamulka uu isagu madax u yahay uu ujeedkiisu yahay boobka hantida caamka ah saraakiisha iyo xubnaha maamulkiisa uu ka kooban yahay ayuu sheegay inay yihiin kuwo u soo shaqo taga inay dadka iyo dalka dhacaan dalka keliya ma ahane wuxuu sheegay xitaa inay dibadda uga soo biiraan xubnaha doonaya boobka hantida dadweynaha maamullada uu shisheeyaha dalka ka dhisay ayaa caan ku ah masuq maasuqa iyo wax isdawmarinta marka laga soo taga boobka ay ku hayaan hantida danta guud waxay sidoo kale dhacaan hantida gaarka loo leeyahay haweeney iyo afar carruur oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay kenya wararka ka imaanaya ismaamulka nakuru ee dalka kenya ayaa sheegaya in haweeney iyo afar carruurahi ay ku dhinteen deegaanka mabruug taliyaha booliiska ismaamulkaasi ayaana dhacdadan xaqiijiyey wuxuu tilmaamay in darawalkii kixinaya gaariga ay rikaabku saarnaayeen uu galay waddo qaldan islamarkaana uu ku dhacay gaari xamulah taasoo keentay dhimashada shanta qof ee rikaabka ahaa iyo burbur xooggan oo soo gaaray gaariga gaadhiga shilka galay ayaa ku sii jeeday dhanka nakuru isagoo ka yimid ismaamulka gilgil halka gaadhiga xamulka uu ku sii jeeday dhanka magaalada nairobi ee caasimadda dalkaas dhacdadan ayaa timid maalin kadib markii shan iyo toban qof oo ay ku jiraan toddoba carruurahi ay ku geeriyoodeen shil ka dhacay waddada isku xirta ismaamullada nakuru iyo eldorayd kadib markii uu gaari weyn dul maray raxan baabuur yaryar ah dhacdadan ayaa timid maalin kadib markii shan iyo toban qof ay ku jiraan toddoba carruurahi ay ku geeriyoodeen shil ka dhacay waddada isku xirta nakuru iyo eldorayd kadib markii uu gaari weyn dul maray raxan baabuur yaryar ah xasuuq ka dhacay marinka khaza iyo tirada shuhadada oo sii korortay ciidamada yuhuudda ayaa waxay duqayn xoogan ku garaaceen ciidamada yuhuudda ayaa waxay duqaymo xoogan ku garaaceen deegaanka cabsaan ee bariga magaalada khanyonis ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday toban ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sida ay sheegayaan dad gobjoogayaal ah oo ka soo waramaya deegaanka iyadoo tiraad u badan oo shacab ah ay ku shahiideen duqaymo kala duwan oo ka dhacay magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaanay warbaahintu sheegayaan in duqaymahaas ay ku shahiideen afartan iyo laba ruux halka ay ku dhinteen soddon ruux oo kale waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqaymo kala duwan ka geysteen magaalada diililbalaax xidhooyinka nusayraad albureej iyo almakhaazi iyo sidoo kale xaafadaha kale ah azaytuun iyo sheekh ridwaan oo labadooduba dhaca bariga magaalada khaza waxaana dhammaan duqaymahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira xasuuqyo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday dad gaarayo soddon iyo laba ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo siddeed ruux oo kale waxaana xasuuqyadaasi isku mid a u martigeliyey guud ahaan dadka ku dhaqan marinka wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waxa uu sheegay in tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun sagaal boqol labaatan iyo sagaal ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhowaad sagaashan laba kun laba boqol iyo afartan ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahana soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si indhalla-aanna u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah dowladda ukrein oo markii ugu horreysay maamulaysa deegaano ka tirsan ruushka ciidamo ka tirsan dowladda ukrein ayaa markii ugu horreysay maamulaya labaatan iyo siddeed deegaan oo hoos yimaada gobolka kuriski ee dhaa xuduudda ruushka ay la wadaagta ukrein weerarkan ayay ciidamada ukrein bilaabeen lixdii bishan aynu ku jirno taasoo ruushka ku noqotay lama filaan madaxweynaha ruushka valadimir putin oo warbaahinta la hadlay maalinnimadii shalay iyo isniin ahayd waxa uu sheegay in faragelinta ukrein ee gobolka kuriski ay sababtay barakaca boqol kun oo qoys waxa uu intaa ku daray in iskudayga ukrein uu yahay mid ay ku joojinayaan howlgallada militari ruushka ka wadaan bariga ukrein gaar ahaan gobolka dombas taasoo ay rabaan uga golxaridda wadahadallada mustaqbalka ciidamada ruushka ayaa weli isku dayaya inay joojiyaan weerarka yukreiniyiinta ay ku kadiyeen ruushka oo socda muddo toddobaad ah guddoomiyaha gobolka guriski oo warbixin siinayay madaxweynaha ruushka ayaa xaqiijiyey in ciidamada ukrein ay ka soo gudbeen xuduudda masaafadhan labiiyo toban kilomitir islamarkaana ay maamulayaan ilaa iyo siddeed iyo labaatan deegaan oo gobolkaasi ah waxaanu guddoomiyaha intaa ku daray in labiiyo toban ka mid a shacabka gobolkaasi ay weerarka ku nafwaayeen halka boqol labaatan iyo kow kale oo ay toban caruur ku jiraan ay dhaawacmeen intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegaysateen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي guud ahaan caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteedaba sidaas iyo fi amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي